inuu markaa ugu soo galgalaana ma bannaana maxaa yeele dee khalwa ayay keenaysaa xaaraaniya inay isku gaar noqdaan dhibaato ayaana ugu sugna walaa tudaaruhuna litudayiquu calayhin ilaahay u cudhi ha dhibina dumarka si a ugu cudhiididaan dee maskinkaa iyo gurigaa da wuxuu leeyahay fain kaana fi daari dee daartii baa daar fara badan ahoo daarta waxaa ugu sugan maxramun lahaa maxram ayaa ugu sugan cida iyada maxaarimteeda ayaa ku sugan oo mumayizun dakarun lab isla markaa mumayizna aho wax kala garanaya mumayiz hortu lab oo isla markaa mumayizna waa ama walaalkeed ama abtigeed ama oo mumayiz ah wax kala garanayo de haddii meesha faaxishiyo xumaan laga samaynayo ee garanaya inay yaroo dibadda kusoo ciyaara la odhanaya aan ahayn mumayizun dakarun oo lab marka waxay leeyihin dakarkaasi waxba qayd maaha ee markaa tii dhadigeydna si walaasheedii habaryarteedii ayana waa la mid baa le aw maxramu lahu ama isagaa maxram unhaa dhadiga ay ugu sugantay meesha masalan hooyadii ama walaashii oo kalea joogta aw zawjatun ukhra ama islaan kalea guriga ugu jirta aw amatun ama addoonba u joogta aw imra'atun ajnabiyatun ama islaan kale oo ajnabiyaa joogta jaaza waa bannaan yahay oo dee khalwadiiyo wixii laga yaabayay ayaa meesha ka baxday walow kaana fi daari haddii daarta ay ku sugan tahay xujratun maqsin ayaa ku sugan xujratun hadday taho fasakanaha axaduhumaa midkood uu dego daartii walaakaruna alukhraa tii kale ayuu degay bal waadeeye fain itaxadad hadday midowdo almaraafiqu meelaha maraafiqdaahi hadday midowdo ka madbakin iyo waa mustalaaxin meeshii wax lagu karsanayey iyo meeshii lagu raacaysanaye ushturida maxramun baa la shardiya wa ilaa haddaanay midoobinna falaa lama shardiyo wayanbaqii waxaa badan an yuqlaqa in la xidha maa baynahumaa waxa dhexdooda min baabina wa an laa yakuuna mamaru axadihimaa midkood meesha loo maraya cala lukhraa kale waa inaanu ahayn wa suflun mid hoos iyo culwun mid sarena ka daarin iyo xujratin ayuun bay la mid tahay wuxuu sheeku leeyahay haddii daarta xujro ay ku suganta xujra waa binaa waa dhiskaa yaree dee gaarka loo gooyey haddii daarta ay ku sugan in maqsin yar ku sugan yahay fasakanaha axaduma midkood baa dabeedna daartii degey walaakharuna alukhraa tii kale ayuu degey yani maqs daartii baa lasii kala gooyeyo laba maqsin baa laga dhigay mid baa dabeedna daartiidan kii kalena xujradii kale iyo maqsinkii kale ayuu degan yahay wuxuu leeyahay fain itixaadat ilmaraafiq meelaha la dheebsada ee maraafiqda ah ee guriga raacsan ee gurina aanu ka maarmaynin ee lagu dhimristo ka madbakin meesha wax lagu karsado wa mustaraaxin dee meesha lagu raaxaysto ee la yar fadhiisto meeshaa biyaha la iskaga shubo ushturida maxramun maxram ayaa la shardiya mar hadduu gurigu sidaa isku yahay oo maraafiqdiisa ay midaysan tahay dee waa in gabadha maxram ay leedahay ama maxram isagu leeyahay waa inay joogaan si aana khalwada udhexin wailaa haddii kaloo maraafiqdu aanay midoobin ee xujro kasta daarta ideeda kalena waxay leedahay maraafiq xujradaasina maraafiq bay leedahay suuligeedii madbakeedii mustaraaxeedii mid waliba xamaamkeedi waa u gaar falaa yushtaradu maxram markaa lama shardiyo laba daarood oo kalun bay kala mid noqonayaan wayanbagii waxaa aboon bu uhi an yuqlaqa maa baynahumaa waxa dhexdooda in la xidho min baabi albaabka iyo wixii usii dhexeeyana in la xidho weliba la musmaaro ayaa wanaagsan baydhan wa an laa yakuuna mamaru axadihimaa midkood labadaa xujro midkood meesha loo marayaana waa inaanu calalukhraata kala ahayn yacni midda waa inaan lasii dhex marayn oon tii kale loo sii dhex maraynin haddii albaabkii inta tan la galata kale looga sii baxayo iska dabagalka ay tahayna iyadana maxram baa la shardiyaa oo markaa laba kala noqon maayaan wa suflun iyo uculwun mid sare iyo mid hoose buu yidhi masalan waa dabaqo qayb sare iyo qayb hoose ka daarin iyo uxujratin waxay la mid noqonaysaa un daar iyo dee xujare maqsin yaroo kasii go-an oo dee labadaasay hadday kala maraafiq yihiinna maxram la-aan bay kala geli karaan haddii maraafiqdu ay midaysan tahayna waa inay maxram meeshaa jiraan weliba waxaa la yidhi wax wanaagsan oo ayada tasara dejiyo si aanu de isagu u daalacanin oonu u egeegin layn iyagunba wax egeega lagu imtixaamay wallahu aclam istibrahi waxaa la yidhaha ayuu baab yahay marka istibruhu luqaan waa dalab lbaraa'a beni noqosho doonideeda ayaa la yidhahdaa سرعان waxaa la yidhaha tarabbus اlamati muddatan bisabab اlyamiini xuduuثan aw zawaaran limacrifati bara'ati الrixm aw litacabud waxa weeye addoontii oo muddo nagaata milkii ku soo dariyey ama ka suulay daraaddeedna u nagaata si ay u ogaataan raximkeedu inuu beri yahay ama addoonsi markaa faas baabkani bilowgiisa ilaa dhammaadkiisu waa addoon yejibu waa waajibaya waxaa istibraal la yidhaahdaa bisababayni laba sababood ayuu ku waajibaa axadumaa midkood milku amatin addoon milkinteed weeye bishrayni buu ku milkiyo aw irtin ama dhaxal aw hibatin ama hibayn aw sabyin ama soo qafaalasho aw raddin bicaybin ama soo celin ceeb lagu soo celiyo aw taxaalufin ama isla dhaarasho aw iqaalatin ama ka celin wasawaan waxaa isku mida bikrun iyo waman istabra'ahaa tawaabsaday albaa'icu kii iibinaya qablalbayci ka hor wa muntaqilatun iyo mid ka soo guurtay min sabiyin iyo wa imra'atin iyo wagayriha waxau sheekhu leeyahay waxay ku waajibtaa istibrahaas addoonta la hubsanayaa laba sababood ayay ku waajibtaa oo waxaana loo istibraynayaa dee lixalli tamatuc oo kan istibraynaya ayaa doonaya tamatuceedu inuu xalaal noqdo ama in la guuriyo ka waa laba sababood midkood waxa weeye milku amatin waa addoon milkideed macnaha waa milkiga xuduudu milkin waa milkigeedii oo soo dariya oo muxuu ku soo dariyey bishraayin dee wuu iibsaday wa irtin wuu dhaxlay wa hibatin waa loo hibeeyo waa la siiyey aw sabyin ama dee wuu soo qafaashayoo dee waxay khaniime ayay ku jirtay dabeetana qaybtii buu dabeedna ku helay aw raddin bicaybin ama intuu iibiyey baa ceyb loogu soo celiyey aw taxaalufin amaba intay dee iskhilaafdeen labadii ruuxee wax kala iibsay baa labadoodiiba dhaarteen oo saasuu ku fasakmo ay igu soo noqoto aw iqaalatin amaba iqaalo oo iqaaladu dee waa kacelinta waa kacelinta ayaa iqaalada la yidhaahdaa rasuulku sala la alay sl uxu man qaala musliman baycatahu aqaala low casratahu qofka ka celiya qof muslima iibkiisii ilaahay ayaa isagana asturaya oo u dhaafaya zalladiisa iyo meelka dhaciisa marka waxa weeye masalan laba qof baa dee wax kala iibsanay masalan addoon bay kala iibsanayaan ninkii iibsaday baa dabeednaa yar murugoonayo waxay ay sidii la noqon waayeen oo soo dhanaya dabeedna iga celi ila caqdigii wuu laazimo lama fasixi karo oo soo dhan iga celi u ka celinaya iqaaladu waa taa marka haddii uu milkigeedii ugu soo dariyo iibkaa ama irtay dhaxalka ama hibada ama soo qafaalashada ama ceeb loogu soo celiyey ama dhaarashada isla dhaarteen ay ugu soo noqotay ama iqaalada yani istibra ayuu ku samaynayaa uu iska hubsanayaa waxaana isku mida buu yidhi tii bikaarada ahayd iyo tii kale waa isku mid xagga istibraha tii uu baayicu istibreeyey ee uu hubsaday ninka baayici intaanu iibinin beyca ka hor tii u istibreeyey iyo taanu istibreyna iyana waa isla mid wa muntaqilatu min sabiyin tii sabi ka soo guurtay aan masalan isaga dee culuuq iyo ilmaanay kama suurto gelaynin wa mra'atan iyo mid ay gabadhi lahayd oo gabadh ka soo wareegtay ama mid sabi lahayd oo ka soo wareegtay xaggiisa haata wakayruha iyo kuwaa la soo sheegay kayrkeedu markaa tii yarayd iyo tii quusataya maxaa ilay rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi awdaas dagaal la odhan jiray sabaayo lagu soo qabtay alaa laa tuudaw xaamilun xataa tadaca walaa kayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan loo tegi maayo tii uurka lahayd intay ka dhalayso tii aan uurka lahayna intay hal xayd ka helayso loo tegi maayo ayuu yidhi wayajibu waa waajibaa istibrihi fii mukaatabatin mid la kitaabeeyo cujizad la cajzi geliyey wakadaa murtadatunna waa lamid fila saxi haddaan qabanno laa man mid maya khalad ka khaali noqotay min soomin iyo wa ictikaafin iyo wa ixraamin wa fi lixraami wejhun baa ku sugan waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo istibrihi uu ku waajibaa mukaatabo addoon la kitaabeeyey kitaabo saxiixa ah oo la yidhi haddaad intaa la kaalaydo xor baa tahay dabeetana cujizad uu sayidkii caajisiiyey markii ay nujuumtii iska bixin kari weyday iyo wixii lagu kitaabeeyey dabeetana uu sayidkiina cajisiyey oo milkigiisii ku noqotay yani markay wixii ay iska bixin kari weydo ayaa sayidkii uu dib u cajisinaya uhay waan ku cajiziyo macnaa milkaygii baa dib ugu noqotay markaa taana inuu isibreeyo ayaa waajib ah maxaa yeelay dee milkigii intuu ka suulay ayuu dabeedna kusoo milku tamatuce tamatuceedii baa intuu ka suulay ayuu haddana dib ugu soo noqday isagoo iibiyo dabeetana soo iibsaday oo kale ayuun bay ka dhigan tahay wakadaa murtada addoon ridowday oo islaamkii usoo noqotayna waa lamid yajibu istibraahuha fil asaxi haddaan qabano maxaa yeelay dee istimtaaceedii ayaa isna milkigiisii meesha ka baxay dabeedna wuu soo noqday laa man mid iyada maya khalad ka khaali noqotay min soomin wa ctikaafin masalan soom bay ku jir soom bay gashay ictikaaf bay gashay way xraamin masalan ixraamoo waxay samaysay dee xaj bay xidhatay ama cumra ayay xidhatay ogobay dee intay arrimaha ku jirtay sayidkii dee tamatuceedu wuu ka xaaraantinimo markaa markay ka baxdo la odhan maayo iska istibreeyo iska hubso lama odhanayo maxaa yeelay dee xurmadeedaasi xagga milkiga mid waxyeelaysa may ahayn ee waa arrinkaa yare caaridka ahay kusoo dariyey wa fi lixraami wejhun ixraamka isaga wej baa ku sugan oo le waxaa waajibaya in la iska isibreeyo marka ay ixraamka ka baxdo riddadii oo kale ayuunbuu la mid noqonaya buu leeyay walow ishtaraa hadduu iibsado zawjatow islaantiisii addoon tahay ayuu iibsaday ustuxiba waa loo sunneeyaa istibrihii waqiila waxaa la yijibu waa waajibaya ee walow malaka musawajatan hadduu mulkiyo mid la guriyo o muctadatan ama mid ciddo tirsanaysa lam yajib ma waajibayo fain zaalaha hadday zuulaan wajaba waa waajibaya fil adhari haddaan qabano waxau sheeku leeyahay nin xola ayaa addoon qabay addoontii uu qabay buu dabeedna soo iibsaday addoontii uu qabay ayuu soo iibsaday ustuxiba lahu waxaa loo sunneeyey istibra ayaa loo sunneeyaa dee waxaan u istibraynaya isaga hubsanayaa si ay u kala soocmaan ilmahan milkiga ugu dhashay iyo ilmihii nikaaxa ugu dhashay maxaa yeelay ilmuhu markuu nikaaxaa ku dhashay addoon uu guurso dee raqiiq buu noqonayay markan kalena ma noqonayn walow ishtaraa zawju ustuxiba waa loo sunay si ay labadaa walad ay u kala soocmaan waxau kaluu sheekhu leeyahay ustuxiba waqiila yejibu qowl baa wuxuu leeyahay sibrihi maya waajib weeyaano dee milkigii ayaa tajaduday mar hadduu milkigii soo cusboonaaday waajib buu noqonayaa waxaa kaluu sheekhu leeyay walow malaka hadduu milkiyo amatan musawajaha addoon cid kale uu qabo ayuu ayuu milkiyo masalan wuu iibsadayba cid kalena way qabtaa aw muctadatan ama dee zawj bay ka ciddo tirsanaysa ama udushu bay ka ciddo tirsanaysa lam yajib inuu hadda istibreeya waajib kuma aha maxaa yeelay dee iminka ama waa ciddo tirsanaysaa ama dee xaqa nin kale ayay ku mashquulsantao istibra iman maayo fain zaalaha hadday zuulaan haddaba labadaasi zawjinimadaasi iyo ciddadaasiba masalan waa la furay tii qabtee uu iibsaday la qabay ee uu iibsaday ayaa la furay ciddadii ayaa dhammaatay wajaba istibri waa waajibaya filashari haddaan qaban maxaa yeelay maanicii ay ku mashquulsanayd baa meesha ka baxay oo dee wixii istibraa keenayana maa la hayaa maanta athaanii ka labaadna zawaalu firaashin waa firaash ka zuulay can amatin mawduu'atin addoon ay isharkeen ninka ow mustawladatin ama midoo u ka ilmo dhashay bicitqin aw mawti sayidi wuxuu markaa firaashkaasi ka suulay xorayn ama sayidkii oo dhintay waxau sheekhu leeyahay sababka labaad waa firaash ka suulay addoon mawduu ah oo masalan dee uu sayidkeedii uay is arkeen oo uu u galmooday ayaa firaashkiisii iyo bimacnaa dee haysashadiisii baa ka suushay ama mustawladay ahaydoo addoonu ka ilmo dhashday bay ahaydoo dee sidaasaa firaashkiisii ay u ahayd baa ka suulay oo waa maxay bicitqin munajazin dee wuu xoreeyeyba oo mawti sayida ama sayidkii ayaaba ka dhintay istibre ayaa markaa iyadii ku waajibaya maxaa yeelay firaashka ciddii ay u ahayd bay idin ka suushay sidii gabadhii la furay oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa walow madad hadday tagto muddatu istibraa'in ayaa calaa mustawladatin tagtay uma actaqaha wuu xoreeyey ow maata ama uu ka dhintay wajaba fi lasaxi asax haddaan qabanno waa waajibaysaa qultu waxaa li nawaawi haddaanay walow istabara'a amatan hadduu addoon mawduu'atan oo ay is arkeen ayuu hubsaday factaqaha wuu xoreeyey lam yajib ma waajibayo watatazawaju waanay gursan filxaal isla waqtigaaba idaa laa tushbihu ma shabahdo mankuuxatan mid la qabo ma shabahdo wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay tagto muddadii istibraha oo masalan dawin odhan doono xayd tii dawatul xaydka ahayd ama shahri tii dawatu ashurka ahayd muddadaas ayaa waxay tagtay calaa mas-uulada miduu ka ilmo dhashday ayay muddadaasi soo martay oo ay tagtay iyadoo muddadaas soo martay uma actiqaha ayuu dabeedna xoreeyey ow maata ama uu ka dhintay cid kalena ma qabto wajaba istibrihi waa waajibayaa buu leeyahy filasaxi haddaan qabanno muddadii tagtayna lama ictibaarinayo oo la odhan maayo mar hadday markii horraysayba iyagoona saragdii ay xaydoo sidaa lagu istibrihii muddadiisa ay ku tagtay muddadaa horunbaa istibro u noqonaysa la odhan maayo waxay ka dhigan tahay dee gabadha masele marka la furoba dee aqraadeeda kuwii hore loo tirin maayo kuwa mustaqbalkee soo socdun baa loo tirinayay taaniga asaxa korkeeda wuxuu leeyay maya waxba ma waajinayso dee baraa asala ayaa la hayaa nawaawi ayaa wuxuu leeyahay haddii laakiin walow istibraa amatan mawduucah addoon mawduuc ah oo aan mustawlado ahayn oon ilmo u dhalin ayuu masele sayidkeedii baa istibreeyey oo hubsaday dee hal caado ayuu ku hubsaday factaqaha markaasuu xoreeyey lam yejib ma waajibayo istibra kuma waajibayo taa watatasawaju fi lxaali isla waktigaana way guursanaysaa iyadu idaa laa tushbihu mankuuxa buu leeyahay iyadoo tani mid la qabay ma shabahdo furaashkeedii markaa iyadu waxa tani istibraa ma yeelanayso oo iyadu waxaanay shabihin mid mankuuxahoo la qabay baanay shabihin buu leeyahay wayaxrumu waxaa xaaraana taswiiju amatin mawduu'atin addoon mawduuca ah oo ay ninka is arkeen gurinteedu waa xaran iyo wa mustawladatin qabla listibraayi intaan istibraa lagu samaynin laan laa yakhtaliita alma'aanisa aanay labada biyiyo aanay isugu qaldamin waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraan ah in la guriyo addoon mawduuca ah oo masalan dee maaligeedii ay is arkeenoo ay xidhiidh ka wada yeesheen in la guriyo waa xaaraan iyo mid mustawladaah oo ilma ka dhashay qabla istibraayi intaan istibrihi hubsigii lagu samaynin in la guriyo waa xaraan lean la yakhtaliid alma'aani dee si aanay labadii biiyow aanay kuwa hor iyo kuwan dambe aanay isugu qaldamin walow actaqa hadduu xoreeyo mustawladatahu addoontiisii buu xoreeyey falow wax u sanan nikaaxu inuu guursado bila istibraa'in isagoon waxba hubsanin fila sax haddaan qabano ee walow actaqaha hadduu xoreeyo ow ama maata uu ka dhintay wahiya musawajatu fala istibraa istibra ma jiro waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan addoon mustawlado ah oo ilma ka dhashaday buu lahaa addoontii buu xoreeyey falow nikaaxu ha inuu hadda guursadaa buu ley bilis ibraahim isagoon waxba basasho ku samaynin fila sax haddaan qabanno sidii dee ay ugu bannaanaydba gabadh ka ciddo tirsanaysa isaga inuu guursadaa siday ugu bannaanayd ayuunbaa tan uu mustawladada ahayd uu xoreeyeyna uu guursan karaa maxay le biyihii dee isaga ayuunbaa iska wada leh hadduuse sayidka xoreeye buu leeyahay sayidkii ayaa xoreeyey ama ka dhintay mustawladadaa waana musawajo oo cid kale cid kalea qabtaa cid kale ayaa qabtaa fala stibraa'a istibre markaa ku waajibaya ma jirto maxaa yeelay fraash ayaanay u ahayn ee zawja ayaa dee qaba oo imika ay la joogtaa ee marka dee masalan ay fraashkaasi uu ka zuulo ee ninkaa qabay uu furo ayuunbu istibre ku samaynayaa wahuwa haddaba istibrihi biqur'in ayuu ku xasilaya wahuwa xaydatun kaamilatun wey fi ljidi haddaan qabno wadaatu ashurina bishahrin waa bil keli ah wa fii qowlina bialaaatin saddex ayay ahaa waxaamilun tii urkal ahayd masbiyatun oo la soo qafaashay aw zaala canhaa firaashu sayid inuu ka zulay biwadci bay ahaa waxau sheekhu leeyahay haddaba istibraha qadarkiisu wuxuu ku xasilayaa biqur'in waa hal qur'i wahuwa quriguna xaydatun kaamila waa hal xayd oo kaamil ah un waa inay heshaa gabadhu filjadiidi haddaan qabanno maxaa yidhaha xadiidkii ayaa dee sidaa tilmaamay xataa taxiida xaydatan ahaa markaa kaamiladana wuxuu uga jeedaa dee mid ay ku dhex jirtay markaa loo xisaabin maayo marka xaydada wuxuu leeyahay qadiimku isagu waa duhri buu leeyahay sidii ciddadii oo kale wadaatu ashurin tii ayada bilaaw saaxiibka ahaydee ama yarayd ama sakiirada ahaysada ahayd ama sakiirada ahaydna bishahrin yaxsulu istibraawuhaa bishahrin buu ku xasilaya wa fii qowlina wuxuu leeyahay bialaaatin mee saddex bilood ayuu ku xasilaya وxaamilu wamatun xaamilu masbiyatun addoontii ah xaamilada ahayd ee masbiyada ahayd ee lagu soo mulkiyey sabi iyo soo qafaalasho taasina ow zaala canhaa furaashu sayidin ama uu ka suulay dee masalan furaashkii sayidka ayaa ka suulay oo wuu xoreeyey ama wuu dhintayba biwadcihi wuxuu noqonayaa uurkaa inta ay ka umulayso ayuunbuu isibraheedu noqonayaa waa in mulikad haddaba haddii lagu mulkiyo bishiraayin iib baa lagu mulkiyey faqad sabaqa waxa inoo soo hormaray an la istibraa'a fi lxaali hadda inaan isibra jirin qultu waxaan haddaana waa weeye wayaxsulu listibraa'una biwadci xamli zinan ayuu ku xasilayaa fila sax haddaan qabno allahu aclam waxau sheekhu leeyahay haddii addoontii addoon xaamila waa in mulika addoon xaamila ah haddii bishiraayin lagu mulkiyo masalan wuu soo iibsaday xaamilona weeye faqad sabaqa waxa inoo soo hormaray buu leeyahay walow malaka musawajatan aw muctadatan halkaa horu ina soo lahaa ayay bimacnaa inoogu soo hormartay buu ku leeyahay waxa inoo soo hormartay annahu an la istibra'a fi lxaali hadda inaan istibre lagu lahayn inaan istibre aan lagu lahayn ilaayo marka masalan uu suulo ayuunbaa istibraheedii uu imanayaa bilwadci markaa ma noqonayo ee markay wadcigaas dabadi ayuunbay istibrihii samaynaysaa nawaawi baa wuxuu leeyahay qultu waxaan yaxsulu istibrihii waxa uu kaluu ku xasilaya biwadci xamli zinan dee addoonna uur zinaasida uurkeeda dhalidiisana istibre wuu noqonaya fila sax haddaan qaban maxaa xadiidkii ayaa dee inoo soo hormaray maqsuudkuna wuxuu ahaa in raximkani beri yahay un in la ogaado waa ku xasilaysaa kaa walow madaa hadduu tago zamanu istibraa'in ayaa tegey bacda almilki wa qabla alqabdi intaan gacantana lagu dhigin xusiba waa la xisaabin in malaka hadduu ku mulkiyey biirtin wakadaa shiraayinna waa lamid fila saxeedaan qabno laa hibatin iyada hiba maya waxau sheekhu leeyahay waxa tegey waktigii istibraha zamanu istibraayin ayaa tegey bacda almilki wa qabla alqabdi intuu shaygii milkiyey ase aanu gacanta ku soo dhigin ayaa waktigii istibraha la doonayay uu tegey xaydadii baa la helay ama bishii baa dhammaatay waana qablalqabdi wuu milkiyey laakiin gacantaanu kusoo dhigin wuxuu leeyahay xusiba zamankiisa waa la xisaabin waa se gorma in malaka biirtin hadduu dhaxal ku milkiyey hadduu dhaxal ku milkiyo waxay kusoo gashay uu dhaxal ahaa oo dabeedna intaanay gacantiisa soo gelin uu waktigii istibrihu tago waa la xisaabinaya kaa tegayoo sibraheed waxasi maxaa yeelay waxay leeyihiin shayga dee lagu milkiyey dhaxalka wuxuu ka dhigan yahay shay xugun ahaan maqbuud ah oo gacanta uu qofku ku dhigay milkigiisa ayuu shaygii soo gelayaa ikhtiyaar la-aan shayga dhaxalka ahi qofka milkigiisii buu ikhtiyaar la-aan u soo gelayaa walow qabdi xisiiba yaanu dhicinbe waxaa la leeyahay shaygaa dhaxalka ku soo galay wuxuu ka dhigan yahay maqbuudun xukman oo waabuu iibin karaa baa la yidhi wakadaa shiraa'unna waa la mid haddii masalan uu addoon soo iibsaday oo aanay gacantiisa weli soo gelin wakhtigii istibruhuna uu dabeedna tago ayadana istibrihii zamankaa uu ugu xasilaya fila sixaddaan qabanno maxaa yeele milkigaa dee laazim ah wuxuu shabahay markaa soo qibdooday oo kale laa hibatin ayada hibo maya haddii masalan loo hibeeyey isla markaa intii aanay gacantiisa soo gelinna ayada hibe mayo masalan haddii markii qofka loo hibeeyey ee caqdigeediihi caqdigii hibadu dhacay dabadeed ayaa istibrihii xasilay waana intaan gacanta loo soo gelinin markaa muddadaa la ictibaarima iyada istibre u noqon mayso maxaa yeelay dee milkigeedii baa ku taagan qabdiga ila shayga hibada waxa waxa lagu milkiyayo in la qibdoodo markaa milkigiisii ayaan kan xasilin laakiin shiraha iyo irhiga iyo iyagu waa ka duwanaayeen walow ishtaraa majuusiyatan hadduu iibsado oo faxaadda dabeedna ay xaydo uma aslamat ay dabeedna islaamta lam yakfi ma kaafinayo waxau sheekhu leeyahay hadduu iibsado gabadh majuusiyada addoon majuusiyada buu iibsaday iyo murtadadiiyo dee waa la mid faxaadad markaasay xayday amase ur bay lahayd oo urkii bay dabeedna sidaa dee ku dhashay uma aslamat intii ay arrintaasi dhammaatay bay islaamtay way islaamtay dabeed awooday muddadii istibruhuna dee waxay u dhaxaysaa intuu soo iibsaday iyo iyo islaamnimadanay u dhaxaysaa lam yegfi istibrahaasi ma kaafinayo filasax haddaan qabanno maxaa yeele istibraha dee waxaa la doonayay inuu la cidhbiyo daba socdo inay ninka u xalaalowdo dee umanay xalaaloobina waa tan weli majuusiyadda ah wayaxrumu u xaraan alistimtaacu kuwa raaxaysi ayaa xaraan bilmustabra'ati addoonta la hobsanayay ilaa masbiyatan taa iyada lasoo qafaashay mooyaane fa yaxilu hayru wadan waa xalaal waqiila waxay la xalaal maaha waxau sheekhu leeyahay waxaa xaaraan ah addoontaa istibraha lagu samaynayo la hubsanayo intaan istibraheedii dhammaanin in lagu istimtaaco lagu raacaysa waa xaaraan oo ma bannaana maxaa yeelay waddigiina waa xaaraan wixii kalena waa xaaraan hadda waddigu may ku gaadhsiinayaan ilaa masbiyatan taa dee lasoo qafaashay ee iyadu sahmigiisi iyo qaybtiisii kusoo dhacday mooyaane oo fa yaxilu hayru wadin wixii aan ahayn waddi taa waa ka xalaal waddi un baan bannaanayn lakiin wixii kale way iska bannaan yihiin waqiila laa ma bannaana baa la yidhi oo kuwa kale ayuunbay la mid tao se soomkana uu ku caddiyey waydaa qaalad markay tiraa xidtu waan xayda bay tihi waan xayda sudiqat waa loo rumayn ee walow manaacati sayida hadday sayidkii istimtaaci u diido faqaalu idha akhbartanii waxaad iga warantay bitamaamil istibraa sudiq waa loo rumay walaa tasiiru amatun firaashan noqon maysa ilaa biwadin mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii ay tidhaahdo addoontii waktigii istibraheeda ayaa waxay tihi xid waan xaydoo cadad waa iga godoo dee istibri way dhammaaday sudiqad bilaa yamiinin dhaarla-aan baa loo rumaynaya li'annahu lama ogaanayo xaggeeda mooyaane haddaba sayidkii hadday istimtaacii u diido oo ay tiraa weli dee istibrii ma dhammaanin oo isna uu yidhaahda anti akhbartanii bitamaamil istibraa inuu dhammaaday adayga warramay buu yidhi sidaa daraaddeed baa istimtaacagu xalaal igu yahay sudiqa sayidka ayaa loo rumaynayaa xayla istibrahani dee isaga ammaanadiisa ayaa loo bandhigay culimada qaar ba waxay leeyihin waa la dhaarin karaa culimada qaarna bilaa dhaar bay yidhahan waxaa kaluu sheekhu uhi walaa tasiiru amatun firaashan sayid u noqon maysa ilaa biwatin dee galma ayuunbay firaash ugu noqon kartaa milki ugu noqon maysa firaash haddaba faa'iidadii firaashka ayuu halkayna oga nuculi faydaa waladad markay dhasha lilimkaani muwaddi muddo yacni iyadoo ay suurtagal tahay galmadiisi laxiqahu ilmahaasi u haleelayaan walow qara biwadin hadduu qirto wanafal walada ilmahana u anfiyo wadaca istibraa'anna uu sheegto lam yalxaqu ma haleelaya cala madhabi haddaan qabanno ee fain ankarat ilistibraa'a hadday inkirto xullifa waa la dhaarin ana alwalada laysa minhu wa qiila waxaa la yejibu xawaajiya tacaruduhu lilistibraa'i istibraaha inuu u bambaxaana waajib weeyan bade waxau sheekhu leeyahay haddii ay waxaa nidhi walaa tasiiru amatu firaashan ilaa biwadin galma ayuunbay firaash ugu noqon kartaa haddaba faa'iidada ka imanaysa in addoontu ay firaash u noqoto ayuu halkan inooga warramo wuxuu yidhi haddii ay dhasho lilimkaani muwaddihi muddo yacni ay suurtagal tahay in ilmahaasi waddigiisii ka ahaado muddo ilmahaasi waddigiisii u ka ahaan kara ayay ku dhashay laxiqa uga haleelaya ilmahaasi maxaa yeelay dee ilmihii ninkii zacmada odhan jiray ayuu heshay isagoon qirsanayn waxaan uhi walad lilfuraash walilcaahir alxajar ilmuhu furaashka ayuu sugnaa ka daanigana dhagax bullay waa la rajminaya walow qara buri sayidkii ha ayaa qirtay masalan biwadin buu qirtay inay addoontana sarkaan buu qirtay wanafal walada ilmahana wuu nafiy wuxuhi ilmahan anugu ma dhalin wadacaa wuxuaan u sheegtay istibraan wuxu uhi masalan markii anigu aan isaragnay dabadeed baan istibre ku sameeyoon hubsaday intii anigu aan isaragnay dabadeed ayaan istibre ku sameeyoon hubsaday buu ihi masalan dee hal caada ayaan ku hubsaday marka ilmahani anuu shaqo kuma lihin lam yalxaqu ilmahaasi ma haleelaya cala madhabi haddaan qabanno wa inan kala tali istibra haddaba istibrihii bay diiddo waxay tii wax istibre la yidhaahdaa ma dhicin bay tihi intii aanu isaragnay istibre muu samaynin xullifa isaga ayaa la dhaarin oo waxaa lagu dhaarinayaa ana alwalada laysa minhu ilmahani inaanu isaga xaggiisa ka ahaanin ayuunbaa lagu dhaarinaya waxba inuu u tacarudo istibra istibrana waan ku sameeyey waxba iyada waajib maaha bay leeyihin wa qiila yajibu tacarudu lilistibraa inuu istibraha u bambaxaana waa waajib buu leeyahay uu yidhaahdo ilmahani aniga igama ahaanin intaanu isarani kadibna wallahi waan istibreeyey waan hubsaday yani saa waynu idhahdaa walow iddacad hadday sheegato istiilaadan bay sheegatay inuu markaa ka ilmo dhashaday فأنكر أصل الوضي وضي أسل كيسي وينكر وهناك ولد النبا شوبه لم يحلف على الصحيح لقول دارين مايو ولو قال هذه وضيتها وان أتي وعزلت لكن وان كسب لحقه في الأصح أصح دان قبرنا وهليليا وحب شيخ لا يهي hadday adoontii sheegtay silaadan inay muwalado u tahay oo ilmo u dhashay faankara sayidkina aslal wadi wuxuu isbabaan aan arag ba maxay ilmay dhashaa hunaaka waladu meeshiina ilma ayaa jooga lam yuxlaf cala saxiixi lagu dhaarin maayo sayidkii arrintaa lagu dhaarin maayo xayla asalkii ayuu waafaqsan yahay oo cadamulwadi ah waladkaasina manfi buu iska noqonayaa waladkaasina mid manfi ayuu iska noqonaya oo ka reeboon taanigu wuxuu leeyahay ma inaanu u tegin ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu dhaarinaya walow qaala si hadduu sayidka ilaa wadiituhaa islaanta waanu isaragnay oo waanu galmooday buui wacazaltu laakiin waktigii inzaalkii imanida ayaan ka siibo dabadda aan kaga sayday buuli laxiqahu ilmahaas igu halalaya fila saxi maxaa yeelay ebiyu waa wax dheereeyooo marka wax ikhtiyaarkiisana ku jiraan ma aha waxaa laga yaabaa dee isagoonaba inay ka siibteenoo ilmahan isaa uu ku dhashay wallahu aclam nuugmadii ayuu kitaab yahay marka ridaac iyo radaac labadaba waa la aqriyay luqa ahaan xagga luqa ahaan ridaac marka laga hadlayo waa ismun limasis limasi thadi washurbi labani waa magacuu leeyahay naaska muunsashadiisa iyo caanaha cabitaankooda caanihiisa cabitaankooda sharci ahaanna waxaa la dhahay ismun lxusuuli labani mra'atin aw maa xasala minhu fii macidati طiflin aw dimaaqin waxa weeye magac uu leeyahay caano haweenay oo xasiloo gala ama wax ka yimi wax ka xasilay caano dumar oo calool ilmo yar ama maskaxdiisa gala ayaa la yidhaahdaa marka waa xanawasara ijmaaca culimmadu waa ku ijmaaceen aayaad iyo axaadiid iyaguna tilmaamayaana way jiraan rasuulku sala allahu alay slam yaxrum wuxuu yidhi yaxrumu min alridaaci maa yaxrumu min annasab waxaa ku xaaraanaa xagga nuugmada wixii nasabka xaggiisa ku xaaraamoobayey markaa nuugmadii waxay uga yeeleen uu islaanta naaskeeda ilmuhu nuugay waxay sabab taxriimka uga dhigeen waxaa la leeyahay ruuxan dumar ee nuujisay dee qayb ka mida jus ka mid oo caanaheedii ah ayaa noqday qayb ka mida ilmahan oo uu ku qadeeyey markaa manideedii ayuu shabbahay xaggii nasabka wixii markaa ku xaaraantinimoobayey xagga guurka horuu inoogu soo sheegay hadda waxau inooga hadlayaa bal wixii uu ku xasilayey iyo haddii nuugmadaasi ay guur ku timaaddo bal xaaladdeedu waxay noqonayso waxau sheekhu markaa yidhi innamaa yahbutu waxa uu ku sugmaa taxriimkaasi bilabani imra'atin haweenay caanaheed xayatin oo nool balaqa taa soo gaadhay tisca siniina sagaal sannadood gaadhay waxau sheekhu leeyahay wuxuu ku sugmaa nuugmadu waxay ku sugantaa nuugmada dee keenaysaa in labadaa ruux guurkoodii uu xaaraan noqdo in maxram ay isu noqdaan oo ay seegi karaan oo isla gaar noqon karaan culimmada qabta xataa dumarku inay weysada jebiyaan odhanaya yacni weysadeedu ma jebinayso maxramkiisa ayay noqonaysaa axkaamta noocaasi waxay ku sugantaa bilabani imra'atin haweenay caanaheed ayay ku sugmaan xayatin oo nool balaqa tisca siniin oo sagaal sannadood gaadhay markaa waxaanu nidhi laban caanaynu nidhi naaskii waxaan caana ahayn oo biyo iyo wax noocaasa haddii uu ilmihii ka muudsado taxriimkii ma sugmaye laban baa shardi caanaynayihiin imra'a baynu nidhi dee ninkii hadduu caanaba yeesho canihiisaa taxriim ku sugmi maayo kii labeebkahaa ayaa isaguna la mid a waxaa kaloo la mid a iyana neefkii xoolaha ahaa dee laba ilma hadday naas riyi hadbay iska jaqaan ri hadday naaskeeda ay wada jaqaan dee wax taxuwaa iyo walaaltinimo oo dhexdooda ka sugmaysaa ma jirto maxaa yeelay had iyo gooraale dee walaalnimadu waxay farac ka tuun hooyanimada hooyanimona meeshan kamay sugmin taasoo weliba wuxuu yidhi xayatin nool tii iyadana maytada ahayd ee dhimatay caanaheedii ayaguna waxba ma xaaraantinimaynayaan maxaa yeelay dee waa caano ka yimi jidh ka baxay xalaal iyo xaaraanba oo sida xoolaha oo kale ah taa soo gaadhay buu yidhi tisci siniin sagaal sannadood taa soo gaadhay haddii aanay intaa gaadhin bay leeyihin sagaalkaas sannadood oo xilligii dee ay ku dhadigaanayeen ay caadada ku helayeen intaa ka hor haddii caanaheeda uu nuugana canahaasi waxba ma xaaraantinimaynayaan maxaa yeelay dee dhadigaanshahan iyo uurka iyo unbay caanahan kasii farcamayeen iyo taxriimkani kiina meesha ma jiro walow xalabada hadday listo fa ujira lagu qulaamiyo dabeed bacda mawtihaa intay dhimatay dabeed xarama fil asaxi taxriimkii wuu sugayaa kaas ee walow jubbina haddii la fadhiisiiyo ow nusica minhu laga siiyo zubdun burcadkii xarama kaasina wuu xaaraantinimaynaya ee walow khulida haddii lagu dara bimaayicin baa lagu khalday wax kaloo maayicoo socda xarama wuu xaaraantinimaynayaa in qalaba hadduu xoog bato fa in quliba haddii laga xoog bato oo wa shariba alkulla dhammaanuu cabbo qiila waxaa la yidhaha awil bacda ama badhownuu cabbo xarama fil adhari adhar haddaan qabanno waa xaaraantinimaynaya waxau sheekhu leeyahay haddii islaantii ay listay caanaheedii iyadoo nool bay listay fa ujira dabeedna tifli ayaa lagu qulaamiyey bacda mawtiha intay dhimatay dabadeed baa lagu qulaamiyey xarama fi lasax asax haddaan qabanno caanahaasi taxriimkii way sugayaan xaaranimadii ridaaca way sugayaan markaa xarama lam yuxarim waa inaad la socotaan inay tahay xaramadaasi maxaa xaaraantinimaabay maanadabaadnina xarama yani wuu xaaraantinimaynaya oo taxriimkii wuu sugayaa weeye ridaacu sugayey maxaa yeelay dee caanahani waxay islaanta ka yimaadeen iyagoo xalaalu muxtarama ayay yidhaahdeen dee markanay dhibato lafdeeda ma xaaraantinimoobayaane xurmo ayaana yeelanaynin marka waxay yidhahdeen masalada waxaa lagu suuraysan karaa dee masalan afar jeer bay nuujisay iyada oo nool dabeedna markii shanaad ayay listay intay dhimatay dabadeed baa caanihii markii shanaad lagu shubay ama dee shan weel bay ku kala shubtay ilay shan nuugmaa la doonaye ama shan weelay ku kala shubtay intay dhimatay baa dabeedna shan jeer la kala siiyey sidaas ayay ku suurtogelaysaa bay leehay taaniga asaxa ka hor jeeda wuxuu leeyahy may waxba xaaraantinimayn maayo dee hooyanimo sugiddeed intay geeriyootay baa meesha adagoo ka waxba xaaraantinimayn maayo waxaa kaluu sheekhu leeya walow jubbina haddii jubni laga dhigo oo la fadhiisiiyo canihii ow nusica minhu zubd ama waxaaba laga siibey burcadkii baa laga siibey dabeetana sidaas ayuu ku quutay ama burcadkii lafdiisa buu qaatay ama caanihii burcadka laga saaray ayuu quutay xarama wuu xaaraantinimaynayaayoo taxriimkii wuu sugayaa maxaa yeelay dee taqdiyadii iyo kuqadayntii jidhkan ay gelayeen ayaa sugnaatay waxaa kaloo sheekhu uhi walow khulida haddii lagu khalda caanihii bimaayicin baa lagu khalday wax kaloo maayicoo daahira sida biyihii oo kale ayaa lagu khalday waa lagu qasay xarama wuu xaaraantinimaynaya taxriimkii wuu sugayaa in halaba haddii uu ka xoog bato maayica hadduu ka badan yahay hadday caanuhu badan yihiin oo bimacnaa waa maxay dee dhadhankii caanaha midabkoodii urtoodii ayaa muuqanaya marka waxaa kale isagu wuxuu noqonayaa ee mayacee lagu khaldee lagana xoog batay dee kal macduum buu noqonaya midaan jirin oo kale fa in quliba haddii laga xoog bato haddaba caanihi baa laga xoog batay oo waxaan kale maayacan lagu daray baa ka xoog batay masalan xisi iyo taqdiir ahaan midnaba kuma muuqanayaan dhadhan kama muuqanayo midab kama muuqanayo uri kama muuqanayso wa shariba alkulla markaa dhammaanna wuu wada cabbay caanihii iyo wixii maayacee lagu daray ee ka xoog batay labadiiba wuu isla laacay hortu taa xarama dheh iyada taxriimkii wuu sugayaa marka iyagoo ay wixii kale qaalib yihiin oy badan yihiin uu wada laacay taxriimkii wuu sugayaayoo dee caanihii calooshii way wada gaadheen oo waxaan kale haba ka xoog batee dee caanii calooshii wada tegey qiil baa wuxuu leeyahay qiila ow shariba albacda haddii uu xataa barhkood cabbana wuu xaaraantiminaynayaa bay leeyahin fi ladhari adhar haddaan qabanno laakiin waxay u badan yihiin ama qowlka asaxi yahay inaan barh haddii la cabba aanay xaaraantiniminaynin maxaa yeelay caanihii dee ayaan xaqiiqoobin dhammaantood inay caloosha wada gaadheen wa yuxarimu waxaa taxriimkii sugaya xaaraannimayntii iijaarun waa qulaamin wakadaa iscaatun sankii oo lagaga shubaanaa iyadana waa sugaysaa laa xuqnatun ayada daba kaga shubid maya fil adhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa taxriimkii sugaya ridaaca taxriimkiisii waxaa sugaya iijaarun waa caanihii oo hunguriga lagaga qulaamiyo maxaa yeelay dee qadaynti ku-qadayntii ayaa xasilaysaa oo sidii nuugmada oo kalun bay la mid noqonaysaa haddii halkan hunguriga lagaga qulaamiyo wakadaa iscaadunna waa la mid haddii sanka lagaga shubaana ayana waa lamida way xaaraantimihi calmadhabi haddaan qabanno maxaa yeelay dee ayana taqdiyadii baa xasilaysaa oo dimaaqu dee waa joof oo kale sema ciddada laa xuqna ayada tii dabada lagaga shubay ma xaaraantinimaysa fil athari haddaan qabanno maxaa yeelay dee adda waxaa dabada lagaga shubaa qadaysiin loogama jeedee caloosha wixii ku guntamo ayuunbaa lagu shubaa oo lagu socodsiiyaa wa sharduhu haddaba kaa radiica ee nuugaya shardigiisu radiicun waa mid radiico xayun oo nool lam yabluq aan gaadhin sanatayni laba sannadood aan gaadhin wa khamsu radacaatin shan nuugmo weeye yacni wuxuu leeyahay baabkani saddex rugni oo muhiima buu leeyahay murdic oo kaa wax nuujinaya iyo radiic ama murdic kaa la nuujinaya labanka markaa caanihii wuu inoo soo tilmaamay iyo kii murdicee wax nuujinayay kii radiicaha ee halkaa nuugayey ayuu halkaa inooga gelayaa sheekhu markaa wuxu uhi sharduhu rugnuhu shardigiisu bimacnaa rugnigiisa baa looga jeeda mararka qaarkood ayaa shardiga iyo rugnigu maalaabud inay isugu yimaadaan yani wax mid lagaba maarmaan ah markaa waxau sheekhu leeyahay shardigiisu waxa weeye radiicun xayun waa mid nuugo oo nool waxay dhaheen waxaa ka wanaagsanaan lahaa xayaatu radiicin kaa nuugaya inuu nool yahay ayaa la shardiya ayaa ka wanaagsanaan laha shardu xayaatu radiicin inuu yidhaahdo wa sharduhu radiicun xayun waa mid nuugo oo nool mid nuuga oo nool markaa haddii calooshii masalan la geliyo isagoo dhintay halkaa ridac ku sugmi maayo ee waa inuu nool yahay lam yabluq sanatayni laba sanana waa inaanu gaadhin ee haddii uu laba sano ka weynaadana taxriimkii ma sugmayo maxaa yeel ilahay wari walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn laba sano oo buuxa ayay nuujinayaan waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi laa ridaaca ilaa maa kaana fii xawlayn nuugmo wax xaaraantinimaynaysa ma jirto ilaa laba sano waxay ahaaday mooyaane waxaa kaloo ayana sugnaatay ina aridaaca ma anbata alaxma wa anshara alcadm inuu nuugmada tahay wax xaaraantinimaynaysa deeta hilibkana biiqlisa lafahana markaa ayana bixisa maa fataqa alamcaa'a buu lahaa wixii gala xidmaha ee ayaguna halkaa kala kaxeeya daba waxaa jira riwaayo muslim uu leeyahay oo islaantii abi xudayfe ninkii la odhan jiray ayaa waxay tidhi ninka saalim la yidhaahdaa waa noo soo gelayaa dee waana nin markaa dee abi xudayfana waxbaa nafdiisa ku yar dhacaya rasuulku sala lla alay sl wuxu uhi ardiciihi khamsa radacaati shan nuugmo un nuuji ha kuu soo gala eh marka markaa taxriim buu sigay nin weynna wuu ahaa ninkaa saalimku marka waxay leeyihiin culimada qaar baa yidhi waa mansuuq qaar baa yidhi saalim buu ku gaar ahaa culimada qaarkoodna waxay idhahdeen may marka ay daruurada iyo dhibaatadaasoo kala timaado ayuunbaa taa la samaynaya haddii arrintaasoo kale markay timaado baa la samaynaya wa khamsu radacaatin waxaa kaloo ayana la shardiyaa shan nuugmo shan nuugmo ayaa la shardiyaa markaa nuugmadii keliya ahayd iyo labadii iyo waxba ma xaarantinayo laa tuxarimu radcatu walaa radcataan halkii nuugmo iyo labadii nuugmo toona waxba ma taxrimaynaya markaa waxay leeyihiin muslim baa caisha wuxuu ka wariyey waxay tidhi wixii la soo dejiyey qur-aanka waxaa ka mid aha cashru radacaatin macluumaati yuxarimna toba nuugmo oo macluumaad oo la yaqaan ayaa wax xaaraantinimaynaya ayaa qur-aanka ku jiray fa nusikha bikhamsin macluumaat waxaa lagu nasakhay shan macluumaad oo la yaqaano ayaa xaaraantinimaynaya rasuulka ilaahay baa la oofsaday wahunna m fiima yuqra'u min alqur'aan ayagoo ku jira qur-aanka kuwa la akriyo markaa sidee bay ugu jireen culimada qaar baa yidhi xukunkooda ayaa la akhrii jiray culimada qaarna waxay yidhi may ciddii aan nasaku soo gaadhin ayaa akhrii jirtay markaa tilaawadoodii baa la nasay lakiin xukunkoodii baaqi buu ahaa waxay culimada qaarkood qabaan sida madhabka abu xaniifiya maaligiya in hal mid quri inay ku filan tahay wa ummahatukum allatii ardacnakum ilaahay baa yidhi idin nuujiyey nuujiye qudha ayuun baa la cabiray waxba intaas lama lama sheegin ayay yidhahdeen wa dabduhunna haddaba koobidooda iyo dabdintooda iyo tiradooda bilcurfi ayay ahaat waa xagga curfiga caadada falaw qataca hadduu jaro icraadan jeesasho daraaddeed uu ka jeestay buu u jaray tacadada waa tiroobaya aw lilahwi ama ciyaar buu jiro wacaada fi lxaalisa waktigiiba waa soo noqday oo ama taxawala min hadyi nnaas buu ilaa hadyin uga wareegay falaa ma tacadudayo waxau sheekhu leeyahay haddaba shantan waxaanu nihi shan nuugmo shantii nuugmo see loo tirinaya ilmihii hadduu naaskii intuu qabsado unu musiibo kala goyn waayo shanta nuugmo sidee lagu kala saarayaa shan nuugmo lagu odhanaya wuxuuna leeyahay markaa sheekhu wadabduhunna shantaa nuugmo dabdintooda iyo koobidooda iyo kala saaridoodu bilcurfi xagga caadada unbay ahaatay maxaa yeelay wuxuu haddaanu luqada daabid iyo wax kooba ku lahayn sharcigana wax kooba ku lahayn curfiga ayaa loo celiyaa masalan imka xagga sariqada oo kale waxaa la yidhi waa in shayga laga hadaa min xisi mili shayga lamidkaa meesha lagu ilaaliyo marka xirsumiliga waxaa loo celinayaa dadkaasi waxay xirsumili u yaqaanaan ay wax ku ilaashadaan meherumaal waataynu soo marayno haddaba wuxuu sheekhu yidhi mar hadday sidaa tahay macnaha wixii lagu tiriyo curfi ahaan inay hal nuugmo tahay dee haba dheeraatee nuugmuun baa la yskula xisaabin wixii laba nuugmo curfi ahaan loo ictibaariyana laba nuugmuun bay noqonayaan haddii wuxu uhi falow qataca hadduu gooyay ilmihii naaska nuugayay nuugiddii ayuu icraadan jeesasho u naaskiiskaga jeestay ayuu u gooyey tacadada markaa wuu tiroobayaayo haddii uu intuu gooye haddana kusoo noqday intuu iskaga jeestay uu meel kale iska eegay ayuu haddana naaskii kusoo noqday tacadada oo labay noqonayaan markaa hadduu shantaba sidaa ka jeesashadaa uu ku kala gooyana shantiiba saasay ku xasilayaan aw qatacahu lilahwi ama ciyaar buu gooyey ciyaar uun markaa qofbaa faraa fiiqfiiqayo ciyaar buu gooyey wacadda fi lxaalisa markiiba daweyne usii soo rogay falaa tacaduda markaa tacadud ma jire dhammaanteed waxaa laga soo qaadaya uun radca keliya laakiin hadduu lahwigu dheeraado ama uu yar gamo iyada way tacadudaysaa markaa tii hore iyo toddoba aw taxawala ama wuxuu ka wareegay min hadyin ilaa hadyin naasunbuu naas uga wareegay markiiba dabeedna waa kusoo noqday falaa ma tacadudaya kaasina haddii laakiin aanu markiiba ee intuu naaskii dee masalan lagaba jaray mar dambe ay dabeedna naaskii dambe ay usoo saarto efki u gelisay waa tacadudaya markaa walow xuliba haddii laga lisa minhaa xaggeeda dafcatan mar keliya ayaa laga lisa waujirahu waujirahu dabeedna waa lagu qulaamiye khamsan shan ow cagsu ama sidaa cagsigeed fa radcatun waa nuugmo keliyahun wa fii qawlinaa khamsun waa shan ayaa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddii islaantii ayaa caanihii laga lisay dufca dafcatan mar quraa laga lisoo laga buuxiyo weel halkan waujarahu dabeedna waa lagu qulaamiyey ama waujarahu wuu ku qulaamiyey waujarahu waa ku qulaamiyey ama waujarahu waa lagu qulaamiyey macnaha calooshiisii bay gaadheen qulaamin ay ku gaadheen khamsan shan jeer oo shan jeer baa kolba afka loogu shubay markaasaa haddana lagu shubay markaasaa haddana lagu shubay iyadana mar qudhaa laga wada lisay aw cagsuhu ama see cagsigeedo mar qudhun baa saa looga dhiijiyay iyada xoogay dabeetana waxaan leeyahay maya shan jeer baa iyada laga lisay oo mar baa in laga dhiijiyey markaasaa ilmihii mar qudha lagu wada shubay faradcatun waxay noqonaysaa labada suuraba hal nuugmo keliyunbay intaasi noqonaysaa maxaa yeelay markan horena ee islaanta dee marka keliya laga lisay waxaa la fiirinayaa un xaaladdaa ay kasoo infisaaleen ama kasoo soocmeen islaanta iyo xagga naaskeeda markan labaadna xaaladdan ay calooshiisa gaadheen ubaa la ictibaarinaya wa fii qawlin khamsun qowl baa wuxuu leeya waa shan qawlku wuxuu leeya waa shan oo dee taa hore waxaa laga dhigayaa uun weelkaasunbaa mansilata thadyi laga xisaabinaya waaye walow shaka hadduu shakiyo hal khamsan hal radaca khamsan inuu shan nuugay ama aqalla ama wax ka yar aw hal radaca fi lxawlayn inuu labadiisana nuugay an bacdo ama dabadood falaa taxriima taxriim ma jiro wa fi haaniyati talabaad qowlun ow wajhun baa ku jira waxau sheekhu leeyahay waxaa laga maarmaan ah shanta nuugma in la xaqiiqsadaa waa laga maarmaan in la xaqiiqsado ilmahani inaanu laba sannadood gaadhinna waa laga maarmaan sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay hadduu ka shakiyo hal radaca khamsan am aqalla inuu nuugay shan nuugmo war ma saddex ba eed mise shan buu yidhi toban aw hal radaca fi lxawlayn am bacd war awal markaanuu shanta nuugay ma waxay ahayd intaanu laba jirsanin mise intaanu saddex jirsadayba bay ahayd falaa taxriima wax taxriimi ma jiro maxaa yeelay lianna lasa cadama maa dukir in aanay waxaa la sheegay jirin ayaa ayaa asal ah wafi mas'alati ahaaniya masalada labaad wuxuu leeyahay masalada labaad ee ah inuu labada sano ku nugay iyo inuu ka dambeeyey qowlun qowl shaaficiliya oo wejhun ama wej asxaabtu leedahay baa ku sugan bitaxriim oo waxay leeyihiin asalku waxa weeye baqaa ulxawleyn in labadii sane ay baaqi yihiin baa asala buu leeyahay soo xaggaasu milicsanaya wa tasiiru lmurdicatu waxay noqontii nuujisay umahu hooyadii waladii minhu labanu kacaanuhu ka ahaadeenna abaahu aabihii buu noqon wa tasri lxurmatu xurmaduna waxay uga faafi ilaa awlaadii carruurtiisa waxau sheekhu leeyahay gabadhii markay nuugmadii sidaa ku xasisho islaantaa nuujisay ummahu hooyadii bay noqon wa ummahaatukum allatii ardacnakum hooyooyinkeena idin nuujiyey baa leeyihi waladii minhu laban ka islaantan irmaaneeye ee caanahan xaggiisa ay ka yimaadeenna abaahu aabbihii buu noqonayaa aabbiyo hooyo xagga nuugmada wa tasriib way faafi dabeed alxurma xaaraantinimadani ka nuugay ayay ka faafi oo ilaa awlaaddii carruurtiisa ayay u faafaysaa carruurtiisii ama nasabka ahayd ama ridaaca ahayd way u faafi oo dee ma guursan karaan islaamtii kuma soo noqon karaan laakiin awlaadihii baynu le dee aabbayaashii iyo walaaladii iyo islaantii nuujisay way iska guursan karaan laakiin isaga carruurtiisii ayaan dee ayada guursan karayn oo ay u noqonaysaa bisay hooyaba ugu noqotay carruurtiisina ayaya ugu noqonaysaa walow kaana lirajulin hadday nin u sugnaadeen khamsu mustawladaatin shanuu ka ilma dhashaday addoomo aw arbacu niswatin iyo wa umu waladin fa radaca iflun baa min kullin radcatan ka nuugay saara ibnuhu buu noqonayaa fila saxi oo fa yaxrumna calayhi xaaraan bay ka noqon liannahunna ayagu mawduu'aatu abiihi aabihii huwii uu dee qabay bay noqonayaan ee walow kaana badela lmustawladaati banaatun hadday yihiin aw akhawaatun falaa xurmata xurma meeshaa ma jirto fila saxi haddaan qabanno waxau yihi sheekhu hadduu nin leeyahay shan mustawlado shan islaamood uu ka ilmo dhasho mid waliba ilmo u hayso oo dee isaga xaggiisa ka irmaan aw arbacu niswatin afar dumar uu qabo iyo wa umu waladin hal umu walado dee wuxuu dumarka afar uga dhigay shani ma suurta ma suurtagelaysa sharci ahaan afar islaamood uu qaba ee ula aqalgalay iyo umu walado shan tubana xaggiisay ka irmaan yihiin fa radaca iflun min kulli radca ilmo yar ayaa dabeetana shantiiba ka nuugay mid walba hal radca ayuu ka nuugay ogabay shan nuugma ayaa ilmahan xaggiisa wax ka xaaraantinimaynaysay shantii mustawlado ama afartii xaasiya mustawladadii ayuu mid walba mar nuugay saara ibnuhu hortu isaga inankiisa ayuu noqon sila saxeedaan qaban isaga inankiisiibuu noqonayaa kaa islaamaha iyo mustawladooyinkaa qabay maxaa yeelay caanahan uu nuugay ilmahani dhammaantooda isaga xaggiisa ayay ka ahaadeen fa yaxrumna calayhi islaamihii ka xaaraan bay noqonayaan markaa isaga islaamaha uu nuugay ka xaaraan bay noqonayaan ilmahan oo maxay uga noqdeen liannahuna mawduuaatu abiihi dee aabihii aabihii ila waa kan caanihiisi noo isaga kan aabihiibu aabihii buu noqdee aabihii islaamihiisi bay noqonayaan aabbaha islaantiisuna dee xaaraan bay ka ahay ee isaga ayay hooyooyin u noqdeen maaha isaga hooyooyin u noqon maayaan ee mawduuaatu abiihi bay noqonayaan leannahu mid walba teedu dee taxriimkii sideeda usugi mayso taaniga waxaanu leeya asaxa ka soo ortay wuxuu leeyahy ibnankiisi ma noqonayo dee aabbanimadu ummanimaday raacsantay kada ummanimana meeshii lama helin marka aabbanimana ma jirto walow kaana buri haddaba ninkani hadduu leeyahay badela lmustawladaat islaamaha mustawladaadka ay ka ilma dhashay bedelkooda banaat waa hablo banaatun aw khawaat waa hablo u dhalay ama waa hablo ay walaala yihiin oo shan ah maalan ayuu ilmihii mid walba mar nuugay falaa xurmata wax xurmaahay uma dhaxaysa ninkan iyo difliga bila saxi haddaan qabanno haddaynu qabanno wax xurmiya ma uma dhaxayso muxuu u noqon lahaa haddii meeshaa taxriim ka sugmo dee laba mid unbuu u noqon lahaa ama awowhooyuu u noqon lahaa ila inantiisii ayuu naaskeedii nuugay hablihiisiibuu naaskeedii nuuga awowbuu u noqon lahaa awowhooyo markanuu xagga walaalahana abtibuu u noqon lahaa marka uga xurmaahay dhexdooda iman mayso oo waxay leeyihiin awownimadaas awowgaa hooyo iyo abtinimadaas hooyanima ka horaysa bitawasu bitawasut ilumuuma hooyanima ayaa meesha ka horaysa markay hooyo u noqdaan isaguna awow u noqonayaa hooyo marka ay hooyo u noqotay walaashii ayuu isna abti u noqonayaa marse haddaan hooyanimadii meesha ku jirin abtinimo iyo awow hooye midnaba iman maayo sidaasuu leeyahay falaa xurmata fil asax ase wuxuu leeyay ma xurmadii waa sugmaysaayo dee banaadkan iyo akhawaadkan unbaa mid quroo kala laga soo qaadaya wa aabbaa'ul murdicati haddaba ta nuujisay aabbayaasheed min nasabin ugu aabbaa'u ridaacina ma nugu ajdaadun waa awowyaal liradiici kaanaaska nugay wa ummahaatuha hooyooy hooyooyinkeedna jaddaatu ayooyinkii weeye wa awlaaduhaa carruurteeda min nasabin aw ridaacina ikhwatuhu walaalihiisii labadii aw akhawaatu walaaladiisii dhadiyaa weeye wa ikhwatuhaa iyada walaaladeeda lab iyo wa akhawaatuha walaaladeeda dhadigina akhwaaluhu iyo wakhaalaatuhu weeye abtiyaashii habaryarigii wa abuudi labani kacaanaha u saaxiibka aabihiina jadduha awowgii weeye wa aquuhu walaalkiina camuhu adeerkii weeye wakada albaaqi saasunuwa waxau sheekhu leeyahay waa abulmurd waa aabaaulmurdica tan wax shaksiisay ee naaska shaksiisay aabbayaasheed oo ma aabbayaal badan bay yeelan karta dee haa awowyaalkii baa markaa meeshii soo gelaya marka aabba la ydhaha midda labaad dee qaar ridaac iyo qaar nasabna way soo geli karaan xaggaasay ka jamcismi karaan min nasabin aw ridaacin aabbayaashii islaantan wax shaksiisay ugu aabba ahaa min nasabin dee kii dhalay iyo awowgeedi iyo aabbaheed dhalay aw ridaacin ama nuugmo caanahay nuugtay dee kii lahaayoo kale aabbaheed buu noqonaya ajdaadun liradiic kan naaska nuugay awowyaalbay u noqonayaan awowyaal